habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabtiyo bisha februarina waa afariyo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggayaga internetka ee v o a somalicom idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona jamaal axmed cismaane ani anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay qaraxyadii iyo weeraradii xalay muqdisho ka dhacay oo kordhay
waxaa istaalka seexinay sagaal bukaan oo afar ka mid a ay ahaayeen dhaawacyo culus tirada dhimashadana loo keenay istaalka ayagoo dhintay waxay isku noqonayaan guud ahaan sagaal labaatan laba ka mid ah istaalka ayagoo hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen sababo jira awgeed
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu ka eegayna geerida iyo taariikh nololeedka allah u naxariistay wariyihii v o eda ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday
axmed anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey oo ka tirsan v o eda shaqaalaheeda oo ay axmed wada shaqeeyaan maalintii khamiistii axmed maalintaa horta waxaa iga muuqday daal badan wuxuu sheeganayay xanuun waa dareemaysa qof xanuunsan inuu yahay
barnaamijka martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
tirada dhimashada qaraxyadii mataanaha ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sii kordhaysa iyadoo inta badan meydadka la geeyey mid ka mid a cusbitaalada magaaladaasi muqdisho wariyaha v o eda magaalada muqdisho ayaa ku soo warramaya in la xaqiijiyey geerida afar iyo soddon ruux oo toddobiyo labaatan ka mid ah iyagoo meyd ah la geeyey cusbitaalka madiina halka laba ka mid ah dhaawacii isbitaalkaasi la gaadhsiiyeyna ay geeriyoodeen waxaa kaloo ay dowladda soomaaliya soo bandhigtay meydka shan ruux oo ahaa maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday qaar ka tirsan wakaaladaha wararka ayaa soo xiganaya saraakiila ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa sheegaya in dhimashadu ay intaasi ka badan tahay iyagoo gaadhsiinaya ilaa iyo shan iyo afartan ruux qaraxyada iyo weerarada ayaa waxa uu ku dhaawacmay ugu yaraan lix iyo soddon ruux oo la kala geeyey qaar ka mid ah cusbitaalada magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi waxaana intaasi ku dareen in ay ku dileen tobannaan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaa jira burbur xooggan oo ka muuqda dhismayaasha ku yaala aagga ay qaraxyadu gilgileen oo ah goobo aad ugu dhow madaxtooyada soomaaliya iyo weliba xarunta hay-adda nabad sugidda qaranka
dalka jabuuti waxaa lagu dhawaaqay natiijada kumeel gaarka ee doorashadii baarlamaanka ee waddankaas xisbiga talada hayaa ee madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa helay konton iyo sideed kursi oo u dhiganta wax ka badan siddeetan iyo sagaal boqolkiiba halka mucaaradku ay toddoba kursi oo u dhiganta wax ka yar shan boqolkiiba ay heleen codaynta doorashada baarlamaanka ayaa dhacday iyadoo xisbiga ugu weyna isbahaysiga mucaaradka m r d uusan ka qaybgelin doorashadaasi guud ahaanba mucaaradka ayaa toddobada kursi ka helay caasimada jabuuti oo inta badan ay shacabka jabuuti ku nool yihiin qaar ka mid a mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka ayaa doorashadaasi ku tilmaamay mid ku dhacday si aan xalaal ahayn musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baratamaya carta obokh iyo dikhil halka musharaxiinta xisbiga talada haya u m d na ay keligooda ka ordayeen gobolada cali sabiix tajarey iyo jabuuti
sida ay sheegtay kooxda la socodka arrimaha syriya ee fadhigeedu yahay dalka britain mowjado kale oo weeraro dhanka cirka ayaa sabtidan maanta lala beegsaday dhulka ay ku sugan yihiin kooxda mucaaradka ee dalkaasi suuriya ee magaalada quuta halkaasi oo ay ku dhinteen afar iyo labaatan qof taasi oo sii kordhinaysa ama kor u qaadaysa tirada dadka rayidka ah ee iyada oo tan iyo toddobaadkii hore ay ku dhinteen dad gaadhaya shan boqol oo qof kuwaasoo boqol iyo labaatan ka mid ay yihiin carruur kooxda kormeertay xuquuqda aadanaha ee dalkaasi iyo weliba goobjoogayaal ayaa sabtidan maanta sheegay in duqayn xidhiidh ah oo toddobaad socotay ay wadeen ciidamada dowladda suuriya iyo weliba ruushku warfidyaanadii ugu horreeyay halkaasi gaadhay ayaana fursad u helin inay tiriyaan meydadka goobtaasi yaalay tani oo ka mid ah weerarada dhanka cirka ee ugu dhimashada badnaa muddo toddoba sannadood ah ayaa kooxda kormeerka syriya ay sheegeen in weerarkan maanta dhacay lala beegsaday magaalooyinka duuma humayra iyo weliba dhowr magaalo oo kale
hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo unisef ayaa ku waramaysa in ugu yaraan sagaashan kun oo carruur ah lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan gobolka ituri ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay cirka isku sii shareerayso rabshadaha dhex maraya dadka halkaasi ku dhaqan deegaanka dijuuga oo ku yaalla waqooyi bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa muddada waxaa la sheegayaa xudun ay u ahayd gumaad iyo barakax iyadoo kumanaan qof ay guryahooda ka hayaameen yunisef waxay sheegtay in rabshado dhex maray qowmiyadaha gobolkaasi ku dhaqan ay barakiciyeen caruur lagu qiyaasay lixdan iyo lix kun iyo sidoo kale kuwo kalena oo shan iyo labaatan kor ka mid a carruurtaasi ay galeen in dalalka dariska laa waddankaasi sida uganda oo kale si ay gabaad u helaan rabshadahan oo ka dilaacay dalkaasi bishii disembar ee sanadkii tegey waxa ay u dhexeeyeen qowmiyadaha hema iyo lindu oo isku hayaa dhul daaqa oo halkaasi ku yaala
fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaanba waxa aynu ku guda jirnaa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinka imanaysa washington haatanna muqdisho inta la xaqiijiyo ugu yaraan afar iyo soddon qof ayaa ku dhintay weerare iyo weliba qaraxyo isxiigay oo xalay ka dhacay fiidkii magaalada muqdisho mas-uuliyiinta caafimaadka ee cusbitaalka madiina ayaa xaqiijiyey dhimashada sagaal iyo labaatan qof dowladda soomaaliyana waxay sheegtay inay dileen shan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa haddaba weerarkii ugu dambeeyey ee khasaaraha iyo weliba weeraradaasi xalay waxaa magaalada muqdisho warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay meelo ka mida magaalada muqdisho weerarka hore ayaa ka dhacay afaafka hore ee hoteelka doorbin oo u dhow xarunta hay-adda nabad sugidda iyadoo weerarka labaadna uu ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya qaraxyadan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaan ilaa iminka la ogeyn tirada rasmiga ee wax ku noqotay marka laga soo tago qiyaas arrintaasi la xiriirta oo ay bixinayaan goobaha caafimaadka ee magaalada muqdisho cisbitalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa la geeyey meydo tiradoodu gaarayso toddoba-iyo labaatan qof waxaana sidoo kale cisbitalka ku geeriyooday laba ruux oo kale taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sagaal iyo labaatan ruux sida uu ku waramayo cabdulqaadir xuseen maxamed oo ah madaxa caafimaadka ee cisbitalka madiina ee magaalada muqdisho tiradan soo gaartay xalay qaraxyadii iyo shaqaqooyinka magaalada ka dhacay waxaa istaalka seexinay sagaal bukaan oo afar ka mid a ay ahaayeen dhaawacyo culus oo lagu sameeyey qaliimo caloosha ah laba ka mid ah adeegga caafimaad ay u baahnaayeen waa u samaynay dib ayna u noqdeen sidoo kale tirada dhimashadana loo keenay istaalka ayagoo dhintay waxa waaye labaatan iyo toddobo laba ka mid ah meydadkaas waxay isku noqonayaan guud ahaan sagaal iyo labaatan laba ka mid ah istaalka ayagoo hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen sababo jir awgeed wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo xalay saqdii dhexe saxaafadda la hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey qaabka uu weerarku u dhacay waxaan nimanka dhagarqabayaasha oo shacabka soomaaliyeed inay kumaadaan mar hari haween ay isku dayaan waxay dhacday in meesha fiyaad la yidhaahdo ama hoteelka doorbin baarkinkiisa ay baawur la beegsadeen halkaasna waxaa goobtaas markaas maraayay dhallinyaro badan oo ka soo baxday liida ka timid sidoo kale dad kaleo dumar haweenoo meesha wax isaga gadgadanaya marka dadkaasay meesha ku laayeen sidoo kale baawur kalaa jira iyagana ay kusoo beegsadeen dhinacan siidkan ay kasoo galaan ciidamadoo halkaas aad aad ugu ammaanayna ka hortegeen markay ciidamada kasoo baxsadeen xabadaha lagu fur baawurka meesha ku qarxay sidoo kale waxaa la socotay shan naftood haligayaa ah shantaasna waxawaa ciidanka aad aad ugu ammaanayaa goobta ay ku dileen maxamed abuukar islow ayaa dhanka kala sheegay in dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ee xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayo gudaha dalka ay u qaadi doonaan dalka dibaddiisa waxaan shacabka soomaaliyeed mar in badan hore uga codsan haddana ka codsanaynaa inay xogta la wadaagaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan leenaha annaga marna maniijabayno dadaalka ay ku jiraan ciidamadana qaybahooda kala gedisan iyo annagaba marna ma gaabin doonno ilaa aan ka soo afjarno qarax inuu ku dhaco waddanka soomaaliyeed dadka dhaawacna hadduu alla yidhaahdo subxaana wa tacaala waa la tacaali doonaa wixii dalka dibadiisu u baahan waa loo qaadi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo allaha bogsiyaan leenahay dhinaca kale cumar geedi cabdi oo ka mida ehelada askari nabad sugida oo xalay qaraxyadii iyo weeraradii muqdisho kadib ay dileen ciidamada amisom ayaa ka warbixiyey qaabka loo dilay askarigaasi waxaana uu codsaday in sharciga la hor keeno ciidankii falkaasi ka dambeeyey ninkaas waxaa weeye shaqa qaran baa lagu dilay jegboontiguu haystay askartii waardiyahayd buu ka mid ahaa waa loo yimid xabbadaa lagu dhuftay laba xabadoodaa lagu dhuftay halkii lagu dilayaana lagaga tegey jegboontigiina xoogay ku dhaafeen waxaan dalbanaynaa oon dowladda federaalka ka dalbanaynaa ummadda soomaaliyeed ka dalbanaynaa waxaannu ka dalbanaynaa sidii ugu degdegsinyaha badan walaalkaana nimankii dilay sharciga in la hor keeno oo la mariyo tallaabo sharciga waafaqsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
allah u naxariistay waxaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho waryihii v o a muqdisho axmed xasan colaad oo xanuun deg deg ahi la soo darsay axmed allah u raxmade waxaa wararkii ugu dambeeyey idaacadda uu usoo dira ahayd barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee jimcihii shalay baxay cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya taarikh nololeedka wariye axmed xasan colaad oo muddo dheer la soo shaqaynayay v o a
allaha u naxariistay weriye axmed xasan colaad maanta ayaa lagu aasay qabuuraha barakaad ee muqdisho iyadoo aaska marxuumka ay ka qayb galeen ehelo iyo saaxiibo siisa gootiyey maxamed muuse cabdi waa mid ka mid a ehelada axmed xasan colaad wuxuu naga waramay v o a taariikh nooleedkii uu ka xasuusto colaad axmed haddaan taarikhdiisa ka warbaxsho axmed wuxuu horta ku dhashay meesha layidhaha degmada ceeldheer gobolka galguduud wuxuuna dhashay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii inta anigu aan ka aqin aan la soo koray nin aad u dabeecad badan oo aad u wanaag badan oo ii sheeg ka mid ahay ceeldheerna wax ku soo bartay ilaa dugsiga sare ilaa cilmiga ceeldheero kusoo bartay marka annagu intaan ka ognahay axmed dabeecadiisu dabeecad aad u wanaagsan oo aad macnaha u wanaag badanay ahayd marka insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacalana waxaan uga rajeynaynaa in jannada ilaahay ka waraabiyo muxuu ahay intaan ku naqaynana wanaagaan ku naqayn axmed
muxuu ka tegay ifka caruur iyo xaas carruur iyo xaas ifka intaan hadda ognahay afar wiil iyo laba gebdhood ayaan ognahay iyo laba xaas intaas baan ognahay hadda
xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta oo ka tirsan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga waxay muddo dheer soo wada shaqeeyeen marxuum axmed xasan colaad oo hadday ka wada tirsanaayeen v o a waxuuna iga warramay taariikhdii nooleedu ka xasuusta colaad lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma dhinta waa ilaahay axmed xasan colaad saaxiibkeen qaali ah ayaa naga geeriyooday caddii ugu horraysay aniga isaga aannu ka soo wada shaqaynay waxay ahayd s t n kadibna waxaannu ka wada shaqaynay hoon afriig markii dambena waxaannu isla joognay idaacadda iminka aannu wada joognay v o a allaha u naxariisto saakay wixii ugu horreeyey aan maqlo waxay ahayd geeridiisii runtii ilaa hadda ma aqaan maskaxdaydu ma joogto caadi miihi aniga dhan waxaad mooddaa in waran la igu taagay xaqiiqdii markii aan maqlay geeridiisii waayo wuxuu ahaa nin aad aan isugu fiicannahay inta badan aan isxiriirinno shaqo badan ay naga dhexayso axmed waxaa lagu yaqaanaa dabeecad wanaag iyo dulqaad fara badan wuxuu ahaa nin shaqaalaha inta badan wada kulmiya bulsho badan kuleh magaalada muqdisho dhexdeeda wuxuu ahaa nin dadka sharfo aadna u qadariya waxa uu ahaa nin inta badan runta kaala hadlaya oo jecel wanaagga zaynab abuukar maxamed oo ka tirsan wariyaasha v o eda laanteeda afka soomaaliga ee ka howlgala magaalada muqdisho axmed colaad waxay wada qabteen shaqadii ugu dambaysa uu qof la sameeyo maalintii khamiista innaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun allah u naxariista walaalkeen axmed xasan colaad oo muddo dheer aan soo wada shaqaynay axmed anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey oo ka tirsan v o a da shaqaalaheeda oo ay axmed wada shaqeeyaan maalintii khamiistii axmed waxaan isla joognay munaasabad maxadka heritage uu soo qabanqaabiya oo hotel jaziire muqdisho ka dhacay oo madaxdii amisom su-aalo lagu weydiinayay kadibna waxaan isla gaarnay ilaa sagaalka fiidnimo axmed maalintaa horta waxaa iga muuqday daal badan wuxuu sheeganayay xanuun waa dareemaysa qof xanuunsan inuu yahay hase ahaatee xanuunka ma ahayn mid uu axmed la jiifay waxaan xasuustaa intaan wadada kusoo soconay axmed in waxyaabo badan oo arrimaha shaqada la xiriiro inuu igala hadlay wuxuu sheegay in qofka bini aadamka wanaagiisa midka ugu weyn inuu yahay horta in qofka uu ixtiraamo guud ahaan dadka wuxuu ahaa qof dabci wanaagsan kulmiya shaqaalaha qeybahooda kala duwan axmed allaha u naxariista weriye cabdifataax galgacal wuxuu ka howlgalaa warbaahinta goobjooga muqdisho sanadihii ugu dambeeyey saaxiibo dhow ayay ahaayeen axmed xasan colaad wuxuuna ka mid ahaa dadkii ugu horreeya xalay xilli dambe maqla geerida marxuumka allah naxariisto saaxiibkay axmed xasan colaad aniga iyo isaga horta waxaan isbaranay labada kun iyo shantii oo wakhti aada u fog ah intaasna runtii waxaan ahayn dad iska warhaya walow adii hadda labadii sano ugu dambeysay aan aada isugu dhoweyn oon saaxiibo dhow ahayn maaragtaa wax badanna aan iska caawin jirnay labadeennaba runtii qof ahaan waxaan ka aqaanaa markaan eego inuu ahaa qof aada wanaagsan asxaab badan leh bulshada maaragtaa ku dhex jiro qof maxay ahayto intuu isaga danaysanaya iyo intuu maaragtaa dee bulshada u danaynaya ay kala badnaayeen saaxiibo badan ku dhexleh dadka waxaan ku soo koobi karaa un inuu yahay qof aada wanaagsan dabcan dadkana aada u soo dhoweyn jiray mana ku arag weligii isagoo dagaalamaya ama maxay ahayto dhibaato qof u geysanaya ama laga sheeganaya fanaanka soomaaliyeed ee farxaan xidig oo ah iskuduwaha xafiiska wacyigelinta ciidamada qalabka sida ayaa la soo xiriiray idaacadda v o a isagoo ka tacsiyeeya geerida marxuum axmed xasan colaad xasan colaad walaalkii maanta way naga hoseeyaa naxariistii janna allaha ka waraabiyo waxaan aada iyo aada iskugu dhoweyn cabdiqaadir waayadan dambe oo dhan waxaan kala qaybgeli jiray barnaamijyada dood gaaban uu sameeyo mar walba v o eda wuxuu ahaa nin wadaniya wuxuu ahaa nin dadka jecel nin afgaaban idib badan salaasalaad aan ku darin markaa aad iyo aad jiiraanyo ay igu tahay xalay saaka markaan v o eda dhegeystay warkii u horreeyey layidhi allahu naxariisto axmed colaad layidhi waxa weyaan aad iyo aad baan uga naxay waayo soomaalidu waa tii hore oran jirtay geeridu nimaan garanayn iyo geeljiray ku roon tahay oo qofka kolkuu dhinto maaragtay eenad garanaynda allahu naxariisto meese markuu qofka aad istaqaanin maanta cabdiqaadir si aan isku garab fadhina ama aan u wada hadlayna aan mar walba u wada hadli jirnay maalintii waxaan wada hadli jirnay shan jeer lix jeer markaa ninka aan aada iyo aada isugu dambeynay muqdisho ama soomaali ama ehelkaba ugu dambeeyey aan annagu aad u wada xidhiidhno ayuu ahaa colaad siihayaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid weriye axmed xasan colaad oo xala saqdi dhaxa ku geeriyooda muqdisho innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal annaguna guud ahaan babahda v o eda waxaanu uga rajaynaynaa insha allah biidniillaahi kariim inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo oo uu iilka neecow qabowyo ku siiya naruuro ehelkiisiiyo qaraabadiisiina ka siiyo samir yeyman haatan aynu eegno dalka yeman isbahaysiga sunniga ah ee boqortooyada sacuudiga arabiya oo horkacaya ayaa duqayn u geystay saldhigyada maleeshiyada xuutiyiintu ay ku leeyihiin afar gobol oo ka tirsan dalkaasi yeman wariyaha v o da xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga carabta ayaa maanta duqaymo u geystay afar gobol oo ka tirsan dalka yemen gaar ahaan meelaha fariisimaha ay ku leeyihiin ururka xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tiro ka mid ah maleeshiyadaasi wararka laga helayo dalka yemen ayaa tibaaxaya diyaaradaha isbahaysiga sacuudi arabiga horkacayso inay duqeeyeen afar goobood oo ka tirsan magaalada sanca waxa ayna ku burburiyeen dabaabadaha dagaalka iyo hubka nuucyadiisa kala duwan oo ay lahaayeen maleeshiyada xuutiyiinta diyaaradaha isbahaysigeena ayaa duqeeyey tuulooyin ka tirsan gobolka saacda ee dalka yemen iyo gobollo kale oo ka tirsan dalkaasi gaar ahaan saldhigyo maleeshiyada falaagada ahi ay ku leeyihiin halkaasi ayuu yidhi afhayeen u hadlay isbahaysiga sunniga ee dowladaha carabta afhayeenka isbahaysiga sacuudiga horkacayso ayaa sidoo kale sheegay in diyaaradahooda shan duqaymood ay u geysteen magaalada jaraaxa oo ka tirsan gobolka xadiida ee dalka yemen kuwaasoo sababay buu yidhi geerida tobanaan ka tirsan ururka xuutiyiinta diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga carabta ayaa sidoo kale maanta aroortii duqaymo u geystay qaybo ka mid ah gobolka xija ee dalkaasi waa sida ay ku soo waramayaan warbaahinta maxalliga ee dalkaasi yemen arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili hay-adaha xuquuqda aadanaha ee dalalka carabta ay sheegeen in ka badan sagaashan qof oo u badan haween iyo caruura in ay geeriyoodeen bishii hore kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay duqeeyeen magaalada ticiisa ee dalkaasi dagaalka u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta iyo isbahaysiga dalalka sunniga ah oo taageeraya xukuumadda dalka yemen ayaa sii xumaaday tan iyo markii la dilay cali cabdalla saalax madaxweynihii hore ee dalkaasi kacdoonkii shacbiga ahaa ee ka dhacay dalkaasi sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii ayaa gacanka hadala iyo dagaal dhiig badan ku daatay isku beddelay kadib markii dadka dalkaasi ay u kala qaybsameen sunni iyo shiico xuseen saxnuuni v o a kahira aad buu mahadsan yahay xuseen dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london ka soo diyaariyey
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrafoonka waxaan ku waraysanayaa maxamed nuur ibraahim oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada tan london waxaanan ka waraysan doonaa dilalka faraha badan ee ku soo kordhaya london ee loo geysanaya gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed kusoo dhowo barnaamijka maxamed waan dhowahay ridwan v o a waan wada salaamay kulligiin waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay sidaad la socoto maxamed inta badan waxaa ku soo kordhaya magaalada tan london dilalka loo adeegsanaya mindiyaha ee dhallinyarada gaar ahaanna kuwa soomaalida dhowaanna waxaad la socotaa in laba dhallinyaro soomaaliyeed lagu dilay xaafadda camden ee london mid ka mid ahna runtii walaalkiis horey loo dilay maxay kula tahay waa maxay sababaha dilalkan faraha badan ay u dhacayaan horta horta runtii waxaan halkan ka tacsiyeynayaa faamliga iyo dhibaatadaasi soo gaadhay ilaahay carruurta jannada ka waraabiyo iyo carruurtii horeba waxaan horta ku sheegayaa arrintani horta luga luga badan bay leedahay kuwa ugu muhiimsan umaan kuu taabanayaa horta siaad la socotid dalka ingiriiska two thousand and ten dawladdu lacagihii booliiska way goysay lacagihii dawladda hoose way goysay marka ha ka sugin inuu ammaanku ama caruurta safetygoodu uu sidii hore noqonayo berigii hore waa berigii hore waxaa dhici jirtay tiam baa jiray gangiska u xisaabsan tiamkaasi caruurta facebookooda telefoonadooda iyo dadka isu dhaaranaya o dhan bay ka warhayn jireen marka arrinta waa laga hortegi jiray intaan qof la taaban oo dadkaa guryaha lagu tegi jiray subaxdii ama boolice stationka lagu yeeri jiray la odhan jiray waxaad wadaan iyo balaankiina waan la soconnaa iska jira maanta taasi maanta taasi ma dhacdo lacag la-aan baa keentay in dembigu markuu dhacon askartii baabuurtii la diro la yimaado dembigii carruurtii la laayay horta wax waa structure oo sharci dawladeed iyo arrin dawladeed bay ayaysaa ayay lug la leeday waayahay isla arrintaas haddaan su-aal kaa weydiiyo intaanan u gudbin qaybaha kale ma waxaad markaa aaminsan tahay in arrintaas aad sheegtay ay qayb ka tahay booliiska oo laftirkooda lagu eedeynayo inay ka gaabiyeen ka hortagga dembiyada noocan oo kale ah gaar ahaan xaafadda camden horta waay waxay ku leeyihiin part weyn waxay ku leeyihiin lug weyn bay ku leeyihiin arrintaas because waxaan ogahay iminka caruurta sidii hore loo eegi jiray waddooyinka looma eego oo berigi hore waxaa jiri jirtay si aggressiva loo eegi jiray stop and search waxa la yidhaaho oo ah qofkii si mataqaanaa yaro silan ama si yaroo u dhaqmaya magaalada dawladdu askartu xaq bay ulahay inay istaajiyaan qofka baadhaan idan hadday qofka ceebeynayaan ceebta markaa imika waxaa ka muhiimsan iminka ummadda safetygoodii marka arrintaa dawladdii stop and search way yaraysay markay yaraysay dadkii dhalinyaradii markaa kalsooni bay yeesheen waxay doonaan bay markaa qaataan taasna runtii ajanabiga madowga ee ingiriiska ku nool iyo hindidaasaa ka mas-uula because dawladday ku eedeeyeen dhalinyaro badan oo madmadowaa la joojiyaa for no reason ama waxaan sabab ahayn loo joojiyaa oo marka arrintii cunsurnibay noqotay dawladdii marka waxay yidhahdeen kuwan cunsurnimo nagu tilmaamay waa inaan maqalno markaa way gaabiyeen way intay dadka baadi jireen taasi horta waa meel ta kalena saan kuu sheegay waa xagga lacagta iyo askarti say u shaqayso waayahay oo ima oo askarti front line waxay noqotay dembigu markuu dhacoon hala tago aan u soo noqonno dhinaca jaaliyadda soomaalida oo kale markaan eegno iyo waalidiinta laftirkooda ma isleedahay mas-uuliyad ayay ku leeyihiin inay ka gaabiyeen in caruuraha qaarkood ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda iyo waxa ay ku dhex jiraan iyo guud ahaan haddii laga hortegi karay arrimaha noocan oo kale ah horta horta anigu niyow magaalada ingiriiska waa ku koray ilaa sideed jir baan joogay waxaan kuu sheegayaa waalidada way dadaalayaan inqaban karaan way qaban karaan laakiin warkan kuu hayaa waxa weeye oo runta haddaan runta la taaban waa waa dhibaato ma xalin karno qof waddada iska maraya oo dhalinyaro ah oo maanta midi lala raadsanayaa ma jiro qofkaas midida lala raadsanaya taariikh baa jirta dad bay isa soo laayeen dhibaatuu soo galay dhibaata jirta dad bay isa soo maageen marka da means annaga caruurteenii farahay ka baxeen oo caruurtan la laynayo waa caruur habeenna dabadda jooga waa caruur dad kale la soo dagaalamay waa caruur israadsanaysa marka taasi innaga shaqadii ka gaabinay ay mataqaanaa caruurteenna la socon jirnay xilligay soo hoyanayaan cidday raacayaan mataqaanaa tacliintay ku jiraan sidee bay caruurtii kama war hayno marka hooyadu iyadoo daalan bay soo hoyanaysaa aabuu isagoo daalan buu soo hoyanayaa cunto briis iyo baasta la wada cunayaa laakiin cajli caruurtani waxay wadaanba lama oga oo mataqaanaa hooyay uqoslayaan hooyana way uqoslaysaa laakiin dabadda waxaa laga wado way way waalidadii baa ka gaabiyeen anigoo taas odhanaya waa gartay maxaa u sababa marka in waalidiinta dabcan iyagoo dadaalaya haddana ay ay fahmi waayaan dhaqdhaqaaqa ilmahooda ama ay ka gaabiyaan wax ma wax lagu eedeyn karaa laftirkooda mise waxaad is leedahay bulshada kale ama madaxda jaaliyadda soomaalida ayaa lagu eedeyn karaa oo aan qayb ka qaadan in hooyada laftirkeeda la wacyigeliyo oo la maaragtay la baro ama loo tilmaamo sida ilmaha loo koriyo iyo sida loola socdo dhaqdhaqaaqiisa iyo akhlaaqdiisa iyo noloshiisa guud ahaanba iyo sida uu u fakarayo dabcan horta annagu dhalinyaro ahaan haddaan xafiis leenahay dee qof kastoo dhalinyaro ah oo maanta soomaaliya oo london jooga oo london eleven million people baa ku nool lagama warhayn karo oo dee mataqaanaa ma haysano capacitygaas iyo dhaqaalahaas carruur kasta lagu eego marka arrintu mar kastaba markaa waalid bay kusoo noqonaysaa waalidkii baa carruurtiisii ka warhaya iyagay subaxdii ka toosaan gurigooda iyagay kusoo hoydaan iyaga og saaxiibadood ma fahanta iyagana runtii mataqaanaa ma aha in xoog weyn qudhooda waalidada la saaro carruurta qudhooda ayaa maanta way inoo eegyihiin laakiin se u fikirayaan siday u dhaqmayaan cidda la xiriirayaan inagii maaha markaan idhaaho inagii maaha waxa weeya dhaqankooda iyo dee social mediada maanta jirta iyo dhibaatooyinkan dunia caruurtani way inoo eegtay laakiin si waxay u dhaqmayaan modern ah oo caalamiya waa gartay dabcan adiga iyo dhalinyaro fara badan iyo ururkiinaba waxaan la socdaa inaad ka shaqaynaysaan hadda sidii kulamo la isugu keeni lahaa dadka soomaalida ee london oo arintan looga doodi lahaa islamarkaana la isu weydiin lahaa sidii wax looga qaban lahaa kulamadaas goormaa idii qorshaysanay kula tahay inaad qabataan ahamiyad intee leeg ayuuse yeelan doonaa runtii waxaa jirta conference aan rabno inaan qabanno because lama aqbalayo in maalin in in in bishiiba mid inaan soomaaliya midi la geliyo marka arrintaa inaan conference baan rabnaa inaan sameyno aan waalidadii iyo dawladdii u yeedhno aan nidhaahno maxaa xala because inay dadka aaminkooda la ilaaliyo mas-uuliyiinta maaha annagu nama saarna waxay saaran tahay dawladda dawladda loo sharciyeeyey dawladdaana loo doortay inay arrintaa ilaaliso marka mayarkii in lala fadhiisto dawladdii lala fadhiisto oo la yidhaaho sidan si soconaysa maaha maanta haddii ay cadaanku saa u dhiman lahaayeen oo bishiiba nin cad la dili laha ama ina yaroo cad la dili laha dee runtii national inquiry baa la samayn laha oo sidan lacag baa la isbengarayn laha booliiska la badin laha oo mataqaana intelligence la badin laha dalkii waa laga warhayn laha laakiin imika waxaad moodaa inay dawladdii u ogolaatay in in mataqaanaa streetkii lack of control oo la controli waayey ay booliisku odhanayaan anigu dembiyada halista markay dhacaan ayun baan baabuurta soo dirayna laakiin waxba kama hortegayno because dhaqaala la-aan baan haysaa marka taasi waxaan aqbali karna maaha ugu dambayn waxaan rabaa inaan iyana ku weydiiyo marar fara badan waxaa dadku ay isweydiiyaan in adeegyadii loo baahnaa in dhallinyaradu ay helaan xaafadaha qaarkood ama inta badanba meelaha soomaalidu ay ku yar yihiin oo caruurtii wax lagu mashquuliyo ama wax ay ku mashquulaan aanay jirin taasna ay qayb ka tahay inay waddooyinka istaagaan ama inay saaxiibo aan wanaagsaneyn ay yeeshaan ama caruur kale oo da-dooda oo kale ah inay inay soo dagaalamaan oo markaa arintu ay ka sii darto sidee ugu habboonay kula tahay oo bulshada laftirkeeda arintaas loo fahamsiin karaa ama wacyigelin ku filan loo gaadhsiin karaa si dhalinyarada soomaaliyeed loo mashquuliyo oo wakhti fara badan aanay waddooyinka ku lumin horta markii ay dowladdu ay lacagihii dowladaha hoose ka jartay mataqaanaa sports facilitieska iyo meelaha habeenkii lagu ciyaaro clubska la tago markay arrintaasi goysay ee lacagti go-day carruurtii markaa dariiqiibaa u noqday meelay ku ciyaaraan waa garta dariiqii markii markay noqdo meelay ku ciyaaraan then qof kasta halis buu markaa ku jiraa oo laba qof oo mataqaanaa isku xanaaqay oo ayaa midimidi usoo qaadanaya ka kale marka runtii taasi markaa risk bay abuurtay ta ku xigtaana waxa weeyaan horta markii kaska two thousand and ten la sameeyey ee la ogaa caruurtii sportskii iyo kaskii baa la gooyey waxay ahayd inay ummadu isxil saarto ay communitygu isxil saaro oo mataqaanaa committiye la sameeyo committiyadaasi ay maaragtay ay guddi laga sameeyo xaafad kasta oo waalida ah oo la ogaado carruurta halista ku jirtaa waa maxay tirakoobku muxuu yahay ma aha inaynu ceebteenna qarino nidhaahno maaragtay inankayga mataqaanaa jaamacad buu joogaa oo gobol ah markayn ognahay inankii wuxuu ku jiraa mataqaanaa xabsi ama prison buu ku jiraa marka waalidadu ay ay isxil saaraan oo guddi xaafad kasta la sameeyo oo annagana aanu iskaashano kulligeen ayuunba arrinta looga hortegi karaa oo dowladdiina lala xidhiidho waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga daa mudan saaxiib assalaamu calaykum intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay maxamed nuur ibraahim oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka aan intaasi kaga soo gudubna oo inala socodsiinayey ridwaan xaaji cabdiweli haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha gaarka lahaa ee caweyska washington waxaynala socodsiinaysaa saana ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo caawaan idiinku hayo qodobo aad u xiiso badan qodobadaannu caawa idinku hayno barnaamijka waxaa ka mida dhaqamada dalka maleeshiya waxyaalaha jibka waxa weye waddankaa roobku ka dacayo oo barwaaqada uusan ka qaadayn roobku wax xoola ah oo maaragtay ay leeyihiin geel horta warkiisa badaa arina warkiisa badaa lo baa laga yaabaa buffalo dan ay dhahaan oo maaragtay lo aan cidi lahayn oo meelaha iska socsocota weeye geel warkiisa badaan waddanka dhan waxaa joogtaa hal waa hal neef weeye oo geela baa waddanka meel joogtaa cashaasna zoo bay ku jirtaayo meelaha maaragtay lagu xayawaanka lagu xanaanayo ku jirtaa waa loo daawasho taga
waxaa kaloo aan idiin hayaa qaybtii labaad ee waraysigii abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska sida intiinii nasiibka u yeelatay aad ku maqasheen barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii hore waxaynu soo qaadanay qaar ka mida dhaqamada waddamo ka tirsan qaaradda afrika oo aad uga duwan soomaalida inkastoo aan laga dhammaan karin dhaqamada qaaradda afrika iyo wadamada kala duwan waynu dib ugu soo noqon doono toddobaadkan bal xubinta daafaha dunida waxaynu ku eegaynaa dalka maleeshiya oo ku yaala qaaradda eshiya waxaa halkaasi nagala soo xidhiidhay cabdifataax maxamed oo ah arday soomaaliyeed oo muddo dheer ku sugnaa dalka maleesiya cabdifataax ku soo dhowey barnaamijka caweyska washington ugu horeyna noogu bilow magacaagoo dhammaystiran iyo magaalada aad joogto magacaygu waa castaan maxamed muuse miraaf waxaan joogaa magaalada kualambuur ee caasimada wadanka malaysia walaal waxaan joogay wadankan muddo adigu iminka sagaal sano ku baagan baan joogay sagaal sano waan gartay muddo dheer weey dabcan wadanka malaysia wuxuu dhacaa ama ku yaalaa qaaradda asia si gaara markaan dhahno south east asia ama koonfur bari asia buu dhacaa oo ku yaalaa dadka ama populationka wadankan waxaa lagu qiyaasaa taqriiban koob iyo soddon ilaa soddon iyo laba milyan waxaa degan saddex qowmiyadood oo waaweyn marka laga yimaado dadka kale ee maaragtay laga yaabo inay ku nool yihiin oo tirada yar saddexda qowmiyadooda waaweyn waxa weeye waa dadka malayga ah oo ayagu dalkan ugu badan run ahaantii hindiba ayana degan oo wadankan lagu beeray oo xilligii gumaystaha ayana lasoo dejiyo oo degan dadkaas ayana qiyaastooda waa toban boqolkiiba ba ba ba sida la qiyaaso diimaha waxay kala haystaan diin ahaan markaan ka hadlayna dadka ugu badan oo malayga ah waxa weeye dadkaas waa dad islaam oo muslim ah wadanku islaamka maadaama dadka ugu badanna ay yihiin malaygu wadankana maaragtay loogu yimi oo dadkii asal ahaan wadanka kasoo jeeda ay tahay diinta wadanka waxa weeye waa waa islaam oo inta badan macnaha marka la fiirinayo waxay inkastoo diimaha kale si xor ay maaragtay u maaragtay ugu dhaqmi karaan ugu noolaan karaan u samaysan karaan lakin diinta islaamka mudnaan gaar ah bay leedahay taa marka laga yimaado dadka chineska ahay buddhism bay aaminsan yihiin oo maaragtay waxa weeye waa dad maaragtay buddhism ah indiankuna waa waxay aaminsan yihiin diintan la yidhaahdo hinduismka runaantii oo dadka hindida halkaan degana waa dadkan waa hindidan madow ee loo yaqaano tamilka
luqadaha
luqadaha ay ku hadlaan waxaa kamid a wadankan horta si guud markaa uga hadalo dhinaca luuqadaha luqada qaranka ama national language-ka wadankani waxa weeye waxa lagu magacaabaa malay marka luqada waxay kutusinaysaa dee dadkii ugu badnaa maadaama maaragtay ay malay yihiin wadankaana asalaan lahaa luqada la isticmaalo waxa weeye waa malay weye marka waana nat waa national language weye oo iyada maaragtay baa baa la isticmaalaa oo sida sharciga ah lakin luqada ingiriisiga waxay tahay luuqada businesska ama ganacsiga iyo waxyaalaha maaragtay markaa labada macaamalayo ahey dadka chinesku dabcan chines bay ku hadlaan kuwa hindidaadina waxay ku hadlaan timil bay ku hadlaan marka luqada ugu badani waa luqada malayga weye waana luqad aada maaragtay si gaara markaan uga hadalo waa sida latiinka u qorantaa oo sida luqadaha asia markaad aragto taiga iyo chineska iyo koreanka iyo waa ka duwan yihiin luqada waa luqad aad adag oo aan de latin ba ahayn oo aynu dhahno waa shax waxni luqad ahaan magaranasa la akrin karin lakin soomaalida aad bay ugu fuuta inay bartaan luuqada maaragtay malayga waan gartay qaar waa badan oo kamid a waa barteen oo waa ku hadlaan deegaanka deegaan ahaan wadanka malaysia waa wadan tropical ah weeye inta badan roob baa ka da-a roob baa aada uga da-a waa wadan green ah weeye oo run ahaantii waa waa waa waxa weye waa cagaar aad ba cagaarka ugu badan yahay maadaama roobka maaragtay aada uga da-o waxyaalaha cajiibka waxa weye wadankaa roobku ka da-ayo oo barwaaqada uusan ka qaadayn roobku wax xoola ah oo maaragtay ay leeyihiin ama baadiye iyo nolosha macnaha ma wax ay leeyihiin ma maanta geel horta warkiisa badaa arina warkiisa badaa lo baa laga yaabaa buffalo dan ay dhahaan oo maaragtay de iyaduna iska waalka ah ba baa jirta oo wadanka maaragtay laga helaa iyadana markaad leedahay waalka waxaad ujeedaa lo aanay cidi lahayn oo meelaha duurjoogiska ah oo iska socsocotaa ha waa lo aan cidi lahayn oo meelaha iska socsocoto weeye oo logizid oo kale aan dhihi jirnay laakiin sidii logizid oo kale uma badna waa xabad xabad meelaha joogta inta badanna way isticmaalaan oo xiliyada maaragtay ciidaha oo kale iyay qashaan laakiin cunto ahaan hilib ahaan wuxuu ku tiirsan yahay waddankani australia oo hilibka iyo maaragtay cuntada looga soo dhoofiyo maaragtay ay kala soo degaan waan gartay marka geel iyo ari waxaa tiri maba jiraba geel miya hahe geel warkiisa badaan wadanka dhan waxaa joogtaa hal waa hal neef wey oo geela baa wadanka meel joogtaa cashaasna zoo bay ku jirtaayo meelaha maaragtay lagu xayawaanka iyo lagu xanaanayo ku jirtaa waa loo daawasho tagaa waa bay bay soo daawasho tagaan oo yimaadaan sawirro iyo la galgalaan magaradasa waa hal weye meel meel dhex taagan
de laakiin waxaa la yidhi cimiladu isku wada mid maaha magaalooyinko mid walba nooc gaara weeyaan oo mid xilli kastuu isbedelaa cimiladiyo la yskuma wada hadlayn karo waa tabta cimilada xagga cimiladu waa huur horta xoogaa huur bay leedahay wadanku waa huur laakiin inta badan waa maaragtay waxaa arkaysaa hal kilomitir roob baa ka daaya hal kilomitir oo kalena roob male waa waa kulayl marka cimilo kala duduwan baad sometimes arkaysaa laakiin waxyaalaha ugu waxa weeye wanaagsan oo ay leeyihin oo ilaahay ku manaystay waa roob iska da-aya markasta haddaan u gudubno oo wax yar aan ka niraahno waxyaala badan oo dhaqana baa jirta oo ay leeyihiin dhaqankooda waxaa kamid a inay yihiin dad aada u buuqyar oo aamusan oo maaragtay ixtiraamka iyo maaragtay dhaqanka wanaagsan aada maaragtay ugu can ah waxyaa waxyaalaha ay dhaqanka u leeyihin waxaa kamid a in cuntada inkastoo asia dhan tahay haddana cuntada waxa weeye waa waa aada bay muhiim ugu tahay waxa weeye waa ka dambeeyaan tusaale ahaan qofka markaad salaantaan oo kula kulmo malayga ah wuxuu ku odhanayaa waxma cuntay hadda haddaad isbarateen oo waad meel baa soo hortimaadeen haddaad isla salaamu calaykum calaykum asalaam markaa istiraahdaan kuleeyahay waxma cuntay buu kuleeyahay waxa ugu badan ay cunaan markaa maxay tahay cuntooyinka ugu badan ee waddanka aada looga isticmaalo in general cuntooyinka ugu badan oo waddankan ay ka isticmaalaan walaal waxaa ka mid a briska ugu badan oo xitaa lagu quraacdo oo waddankan markii anagu aan imaananay ama aanu nimin run ahaantii waxyaalahan la yaabnay waxay ahayd bris lagu quraacanayo lagu qadaynayo lagu cashaynayo macnaha wax kastuu ku dhex jira qaabo badan bay u sameeyaan oo run ahaantii aynan inagu aqoon laakiin waxa weeye briska aada ugu badan sometimes waxay dhahaan haddaan bris jirin nolol ma jirto bay dhahaan marka briska aad baa looga ixtiraamaa waddankaas aad baa looga isticmaalaa bris waxyaalaha kale oo dhaqanka ay u leeyihiin waxaa kamid a runaantii marka ay isguursanayaan oo kale waxay leeyihiin qabab gaara oo maaragtay ayagoo ay raacaan oo aada iyo aad inaga maaragtay qofka soomaaliga ee waddanka jooga ula yaabayo waxaa jira iskuol lagu barto qaabka la isu guursado qaabka nolosha qoyska loo dhiso sida loo wada noolaado oo aan filayo inay tahay wax aada u fiican marka iskuol bay tegayaanba iskuol bay u gelayaan oo tegayaan lagu barayo qaabka lasu guursado marka marka qofkii aan shahaadadaa soo qaadan ama certificate-ka ee aan soo baran noloshii qoysnimo iyo guurka hadhowta isma guursan karaan miyaa labadaa qof haddaanay gelin iskuol isma guursan karaan marka uu rabo inuu guursado oo maxkamada tegayo ama masaajidka oo meher ka dhacayo ama uu qofku rabo inuu gabadhii maaragtay probose gareeyo oo doono waxaa la weydiinaya inuu shahaadadii guurka wato marka hore oo qoyska waan garta markuu shahaadada soo qaataan inankii inantu maxaa kala xiga talaabada xigtaa maxay tahay shahaadadii markuu soo qaato waxaa xiga qofkan guursan yahay marka hore inuu dhaqaale ahaan ku filan yahay qoys waxaa la eegaya shaqooyinku ka shaqeeyo sida uu maaragtay yahay dhaqaalihiisu sida uu yahay qofkan haddii loo arko inuus maaragtay aysan taasi macquul ahayn run ahaantii waxaa la leeyahay shaqe ama waa lala tarnaya ama waxay siinayaan talay siinayaan in xilligan magaranaysa uusan maaragtay ugu baahaya xilli kale inuu ku darsado ama qofkii macnaha waa wax laakiin khasab ama harmaanti oo lagaga dhigayo sometimes waxa laga yaaba family support kale oo kale inuu leeyahay laakiin waa wax muhiima oo dawladda iyo maaragtay cidda ku shaqada le arrintani ay qofka ka rabto inuu maaragtay qofka isku filan yahay dhaqaale ahaan intaa marka waxaa xigta arooskii baa la gudagelaya arooskii marka la gudagelayo waxay sameeyaan inta badan oo inaga inagaga duwan yihiin horta inagu habeenkii weyn is aroos haddaynu soomaali nahay ayaga arooskooda maalintii ku dhaca habeen wax dhacaa ma jiraan waan gartaa marka xafladii waxay dhacaysaa maalin cad duhur cad barkadii waxay bilaabmanaysaa ilaa tobanka ilaa iyo kowda labada saddexda meelahaasay soconaysaa marka intaas waxaa xigta haddii wiilkii milaysiyaanka ahaa ee gabadha guursaday sanada ka bacdi uu doonayo ama xilliga doonta ahaatee uu rabo inuu gabar guursado kale waxaa xeer ah oo sharci ah oo waddanka xeer u yaalla ah in ninkaasi uu ka haysto saxaax form baa jira marka hore warqad la buuxiyo oo formaa jirta oo laga soo qaato maxkamadda haye warqadaasi waxay tahay waa in ninku uu warqadaas formka inta buuxiyo sidii nin shaqo ablay garaynayo oo kale ama wax codsanayo oo kale uu formka inta buuxiyo uu u gudbiyo xaaskiisa hore foomkan wuxuu kaga codsan foomkan wuxuu kaga codsanayaa xaaskiisii hore inay u ogolaato inuu xaas kala guursado marka waa inay saxeexda haddii uu rabo inuu gabar kala guursado warqadaana aan la saxeexin wax suurtagala maahba waa lagu celinaya waxa laleeyahay xaaskaaga hore saxeexda noola imo baa laleeyahay maxkamadda bayrinaysaa gabadhaasaa dhacaysa marka waa wax aada u cajiiba iyaduna inta badan ka war haddii markaa ay diido muxuu yeelayaa uu iska joogayaa hadday diido waa iska joogayaa waa inuu saa farxa uga qaadaa ma jirto maaragtay inuu gabar kala guursado iyadoo aan seexa isagoo aan helin foomkaas haddii ay ogaato oo dib ay maaragtay uu ka kashifmana waxaa suurtagala in suurtagal maayo maxkamad bay xaq u leedahay inay saarto furiinka ka waran haddii uu ninku naag kala doonayo gabadhiisii kalena ay u saxeexi weydo warqadii oo xaalku jiq ku noqdo inuu gabadhiisa hore furuu mid labaad guursadaa hawl intee lagba ku qaadanaysa waa hawl aada u culus runaantii waayo marka la isfurayana aad bay u adagtaa wadanka waan gartay marka waan gartay waxyaabaha markaa magaalada dhexdeeda ama kualaalambur ama magaalooyinka kale cajiibka ah ead ku aragtay maxaa ka mid a waxaa ka mida wadankan malaysia bisadaha inta badan malaysia waxyaalaha cajiibka ah oo aan ku aragnay dadka soomaalida halkan jooga waxaa kamid a horta malaysia bisadaha joogaa daba male wax daba ama le haba yaraatee haye kuwa dabada lahina waxay leeyihiin wax yar oo dabagabin yar bay leeyihiin oo kasoo jeeda ama da- dabadii ariga ariga riyaha iyo idaha ay lahaayeen baad mooda dibkoodii oo kale aad moodaa marka ma saasay u dhasheen mise waa laga jaray wallahi horta een, laba dhinacba waa la yidhaahdaa qaar waaba laga jiray baa la yidhaahdaa oo waaba laga gooyey qaarna waxaa la yidhaahdaa waa waa waa u dhasheen oo way ku dhasheen laakiin sida badan in laga jiray bay u badan tahay oo ay maaragtay dabada laga jiro cabdifataax aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan eed barnaamijka noogala qayb qaadatay iyo macluumaadkaad nala wadaagtay guud ahaana dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington waxaanu ku wargelinaynaa haddii aad u safartay amaba aad muddo ku noolayd waddan aan ahayn waddanka aad u dhalatay isla markaana aad macluumaad ka hayso dhaqanka nolosha iyo waayaha dalkaasi fadlan magacaaga iyo telefoonka lagaala soo xidhiidri karo ku soo dir iimeilkan somali at v o a news dot com soona raaci waddanka aad rabto in aad nooga waranto adigoo ciwaanno uga soo dhigaya caweyska waa hagaag waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington aynu u gudubno qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii labaad ee waraysigii aanu dhowaan la yeelanay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo islamarkaana ah afhayeenka kooxda fanaaniinta xidigaha geeska oo haatan ku sugan dalka turkiga cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani kusoo dhowow qaybta labaad waraysigeenna barnaamijka caweyska washington waa ku dhowey walaashay sahra waad mahadsan tahay cabdirasaaqow toddobaadkii hore waxay inoo joogtay hanaqaadkaaga ee suugaantaada in heesahaagii la qaado inaad hesho koox dhallinyaro ah oo markaa bilow ahayd oo heesahaagiina ay dabcan wakhti u helaan inay iyaguna ay qaadaan adiguna aad ku dhiiran karto kooxdaasi waa kooxda haatan loo yaqaan xidigaha geeska ee caanka ka ah guud ahaan geyiga soomaalida iyo dadka soomaalida ah oo dhan ee dabcan markaa dhallinyaradii baad adiguna ka mid noqotay oo aad ku biirtay heesihii kuugu horeeyey ee ay qaadeen kooxda xidigaha geesku ee adigoo aad hal abuurtay maxaad naga xasuusin kartaa ama aynu qaadan karnaa heesihii ugu horeeyey ee halkaa laga tumo waxaan ka xusi karayaa maxamed axmed bakaal ayaa ku qaaday hees la yidhaah bohoryow berigu ku jatee bogaygu adiga ii kaa boqree beerkaygu meel kaaga baahnaa adoo ii nace barbaar maxaan beriya kuu imeeyo maxaan kuu beercadaab bastaama haddaad u tahay naftaan shalay kuu baryaayey badanka kaa jaray mar hore bal arag baxa soobihiisa buuxaad u bugtoon ku baanan ee heestaasi ayaa sameeyey muusig iyo laxanka ee laxanka waxaa iska lahaa laab saalax baa lahaa ee xasan sareebaan duxul baa lahaa laab saalax muusigana waxaa lahaa axmed weli ibraahim maxamed berigu ku jantee bogaygu adigay ka boqree beerkaygu wehelkaaga baahnaa adoo iine e barbaar maxaan barye kuu hilmeeyo maxaan kuu beercadaabay adoo iine e barbaar maxaan barye kuu ilmeeyo maxaan kuu beercadaaday bastaama haddaad u tahay nabtaa shalay kuu baryaayay badanka kaa jaray maar hore bal arag baaxad suurihiisa ruuxaad ruuxa ruuxaadu buuqdoon ku banan
codkaad u tahay naftaa shalay kuu baryaayay badanka kaa jaray mar hore bal arag baxad suurihiisa ruuxaad ruuxaad
waangarta intaa haddii aynu kaga nimaadno heesta boholyow iyo codka fanaanka ciro waa maxamed axmed bakaal ciro ee horeynu ugu sii soconaynaa marka magacani siduu ku baxay yaa bixiyey magacan xidigaha geeska fikraddu waxay ka timi tacabkii musishanka dadka kulmiyey iyo tacabkii dadkii la kulmiyey ee walaalaha sida runtaa u noqday dabadeedna fanku calool fiicnaansha harey kama soo haro magaca waxaa le xasan saleebaan dhuxul ulaab saalax ku magac dheer oo in badan maamulka kooxda xidigaha geeska soo hayay walow marar dhexdaa la kala bedbedelayay maamulka oo sunnaha maamul ay tahay haddana magaca ninka ku suntan ee bixiyo waa ninkaa waan garta bal mar kale dhinacaagii heesaha ku noqonaynaa iyo heesihii aad samaysay ee ay qaadaan kooxda xidigaha geesku heestii ku xigtay ama aada noogu soo labeyn lahayd heestaa baholyow ee cira qaadayey heesteed noo soo waxa waktigaa fanaan isaguna cod macaan ayaa isla waktigaa labadii kun saddex iyo tobankii kooxda soo caga dhigtay nimcaan cabdiraxmaan xasan hilaacba isaganoo la yidhaahdaa nimcaan wuxuu qaadaa heesahayga saddex heesood oo kamid ah dabcan mid kamid a haddaan soo qabto waxaan soo qaban lahaa heesta walow oo ah heestii ugu horreysay markaasi ee uu nimcaan qaado
walo baahidii irka weli ka tirin walo aan barti muuqashadu ka tin walo aan barti muuqashadu ka tin walo haanay bilane bilane qalbigii ka bixi walo weli burqanayaan ma badan indhoho walo aan basrahay bilisku jeclahay walo haanay bilane bilane qalbigii ka bixi walo weli burqanayaan ma badan indhoho walo aan basrahay bilisku jeclahay kolkaan baryada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafte waan baajiye may bogsoon nafte waan baajiye kolkaan barashada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafte waan baajiye may bogsoon nafte waan baajiye
waan garta inta haddaynu heestaa kusoo dhaafno dhinacii heesahaynu mar kale ku noqonaynaa waxaa jirta hees berdhaweyd soo baxday cabdirasaaqow afkaygow qolo ma tihid qabiil iyo reer ma tihid qof gaar kuulihi ma jiro dadkaagaa qaybsamoo qoloba qolo diidantee adigu waxaa tahay afqura adduunka iyo qaaradaa astaan baa qoom u tahay qiimaha soomaalinimo ayaa qursiisa tahay heestaasaan soo qaban laha maxaa miir xaaji baa laxanka leh waxaa qaadaa anshax ciro mursal khadra iyo ugbaad sugaantayda ka mid tahay axmedul ibraahim maxamuud baaf ayaa musikana samay qolo ma tihid qabiil iyo reer ma tihid afkaygow qolo ma tihid qabiil iyo reer ma tihid qofkaar ku lehi ma jiro oo ma jiro qofkaar ku lehi ma jiro qofkaar ku lehi ma jiro oo ma jiro qofkaar ku lehi ma jiro
cabdirasaaq jaylaani aad baad u mahadsan tahay waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo waraysiga ka mid a guud ahaana dhegaystayaal waxaannu idiinku dhaafaynaa heestaasi afka soomaaliga oo uu hal abuuray abwaan jaylaani maadaama oo toddobaadkan dunidoo dhan laga xusayey maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waa sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
dadkaaga qaybsamo qoloba qolodii dante dadkaaga qaybsamo qoloba qolodii dante adigu waxaa tahay afqudha afqudha afqudha afqudha
afkaygu qaran jira tahay afkaygu qaali baa tahay afkaygu qaran jira tahay afkaygu qaali baa tahay
aniga waxa tahay qudhayda aniga waxa tahay qudhayda aniga waxa tahay qudhayda aniga waxa tahay qudhayda afkaygo afkaygo afkaygo
aniga waxa tahay qudhayda afkaygu qaran jira tahay
jabuti qiimahaaga weeye
haa jigjiga quruxdaada weeye
gaarisa qaydkaaga weeye
muqdisho qoridaada weeye xagaysa qaamuskaaga weeye warama qalinkaada weeye hoostaasa qiyaastaada weeye afkaygo afkaygo afkaygo
aniga waxa tahay qudhayda
waa tahay dhegeystayaal heestaasi waxay gunaanadu ahayd barnaamijka caweyska washington ee saare cidle nuur ay inla socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a gunaanadkii idaacadda ayaanu kusii siqaynaa markan bal cabdixakiin maxamuud shirwacan weydiiyo waxaa inoo xiga cabdixakiin haye waa hagaag jamaalo waxa aynu jalleci doonaa mar kale dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan dhegaystayaal oo annaga iyo idinkuba aynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanka axmed cali cigaal iyo weliba heestii batalaale
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay odhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay bodhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaay
waa tahay waan filaya dhegeysana inaad ka wada hesheen heesaasi axmed cali cigaal waxa ay gunaanad u ahayd idaacaddeenii fiidnimo waa anigoo jamaal axmed cismaan cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abiikar oo idin leh dhammaantii isku duuban tan iyo kulan dambe nabadgelyo
beerka saara waan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waaya